Matayos cutubka labaad
goortii ciise ku dhashay baytlaxemtii yahuudiya waagii herodos boqorkii ahaa waxa yeruusaalem bari kaga yimid niman xikmad leh iyagoo leh xaggee buu joogaa boqorka yuhuudda ee dhashay waayo beriga ayaannu xidigtiisii ka aragnay oo waxaannu u nimid inaannu caabudno
goortuu boqor herodos waxaan maqlay ayuu welwelay isaga iyo reer yeruusaalem oo dhan oo intuu isu ururiyey wadaaddadii sare iyo culimmadii dadka oo dhan ayuu weyddiiyey meeshuu masiixu ku dhalan lahaa oo waxay ku yidhaahdeen beytlaxamta yuhuudiya waayo sidaasaa nebigii u qoray adigu beytlaxam oo dhulka yuhuudda ahay kuma aad yaridba caaqilada yuhuudda dhexdooda waayo waxaa adiga kaa soo bixi doona taliye kan dadkayga israa'iil u talin doona markaasuu herodos nimankii xigmadda lahaa hoos ahaan ugu yeedhay oo ka hubsaday goortay xidhigtu u muuqatay kolkaasuu beytlaxem cid u diray oo ku yidhi taga oo ilmaha aad u doondoona oo goortaad heshaan isoo ogaysiiya si aan anna ugu taga oo u caabudo goortay boqorkii maqleen ayay tegeen oo xidhigtii ay bari ka arkeen ayaa hor kacday ilaa ay timid oo ay ka hor joogsatay meeshii ilmuhu joogay oo goortay xidigtii arkeen ayay farxad aad u weyn ku farxeen markaasay gurigii galeen oo waxay arkeen ilmihii iyo maryan hooyadiis wayna dhaceen oo caabudeen isaga oo intay qasnadahoodii fureen waxay isaga u dhiibeen hadyado dahab iyo beeyo iyo maalmal ah markaasaa riyo loogu digay inaynay herodos ku noqon oo dhulkoodii ayay jid kale u mareen goortay ka tegeen malaa'igtii rabbiga ayaa yuusuf riyo ugu muuqatay iyadoo leh ka codkaxee ilmaha iyo hooyadiis oo masar u cerar oo halkaas joog ilaa aan kuu soo sheego waayo herodos ayaa ilmaha dooni doonaa inuu dilo wakhti habeen ah ayuu kacay oo ilmihii iyo hooyadiis kaxeeyey oo masar tegey oo halkaasuu joogay ilaa dhimashadii herodos inay noqoto wixii rabbigu kaga dhex hadlay nebiga isagoo leh wiilkayga ayaan masar uga yeedhay goortuu herodos arkay inay nimankii xigmadda lahaa ku ciyaareen isagii ayuu aad u cadhooday oo cid buu u diray oo laayay wiilashii yaryaraa oo dhan kuwii laba sannadood jiray iyo kuwii ka yaraa oo joogay baytlaxem iyo meelaha u dhow oo dhan sida wakhtigii uu nimankii xigmadda lahaa ka hubsaday markaas waxaa noqotay wixii nebi yeremiyah lagaga dhex hadlay isagoo leh cod baa ramaax laga maqlay oohin iyo baroor weyn raaxeel oo u ooyaysa carruurteeda oo aan doonaynin in la qalbi qaboojiyo waayo ma ay joogin laakiin goortuu herodos dhintay malaa'igtii rabbiga ayaa riyo ugu muuqatay yuusuf oo masar jooga iyadoo leh ka codkaxee ilmaha iyo hooyadiis oo dhulka israa'iil tag waayo kuwa ilmaha naftiisa doonayey waa dhinteen markaasuu kacay oo kaxeeyey ilmihii iyo hooyadiis oo dalkii israa'iil tegey laakiin goortuu maqlay in arkela'os meeshii aabbihiis herodos yuhuudiya xukumayo wuu ka baqay inuu halkaas tago markaase ilaah baa riyo ugu digey oo uu dhinacyada galili ku leexday wuxuuna yimid oo degay magaalada naasareed la odhan jiray si ay u noqoto wixii nebiyada lagaga hadlay waxaa loogu yeedrayaa naasaraani